agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada hoola dhirta iyo daaqa galmudug doctor suleymaan maxamed saalax iyo sheegay inuu heleen cuduro kadhiyow gaala kaasaytii horey ininku jarna deegaanada galmudug iyo gudo dalka balse iyo dhinaga etoobiya hankugudubi galmudug siduusu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada
cudur waxaa jira geela lagu arkay oo soo baxay maalmahan saddexdan bilood ugu dambeysay cudurkaasi etoobiya dhinaceedu ka yimid geela hawleynayaa weliba owrta baarqabka hawleynayaa hasha dhashay oo oo maxay ahayd isheeg dee aada loogu hanweynaa buu dilayaa cudurkaas annaga qaaritaan rasmiga kuma aanan samayn laakiin waxaan ku qiyaasnay dhakhaatiir haddaan nahay dhakhaatiirta soomaalida cudur h s la yidhaahdo oo hemoragic septisemic soomaaliduna guux u taqaano waa daaweynay waana tallaalnay cudurkaasna waa laga badbaaday intii la tallaalay isaguna hadda dhow soo kordhay oo geelu ku soo kordhay looda maadaama aysan waddanka ugu badnayno sii dabal go-day cudur garbudguyo la yidhaahdo ayaa lo-da naafeeya lo-da waddankan udug iyo galguyo ku dhagan cudurkaa garbudgoye dhutiyow iyo waxbay dhahaan garbaho ka galaa neefku saddex beri kadibna waa dhimanayaa marka cuduradaas common diseaska ahaa jira oo aan ka warqabnaa xafiis wasaaraddu leedahay oo cuduradaa isha ku haya iyo team oo emergency team ah oo markii gurmadka degdega a la yidhahdana waa jira isagu dhinaca kale agaasime suleymaan iyo weyba uusan kabaagay hoola dhaqatada deegaanka galmudug iniyo dhakhaatiirta iyo kula taladan daawooyinkiiyo siyaayan hoolasho waxaan leeyahay dadkanaga xoola dhaqatada marka ugu horeysa waxaan u gudbinaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqilmid waxay gudbinaysaa fariin ah daawooyinka aan la aqoonin waxay yihiin ama qofku uusan aqoonin ee xoolaha lagu durayo sida daawadan maxay ta sunta ah ee ivermectina la yidhaahdaa sardurta u yaqaanaan ama kordurta inay xoolaha ka daayaan keliya dhaktar ay kala tashadaan iyo dhibta ee ariga biyaha ugu darayaan oo arigu cabsiinayaan inay ka daayaan daaweynta markii dhakhaatiirtu meel walbay joogtaa hadda adduunku casriga maraya aniga qof waxaa isoo wici kara jooga etoobiya qof waxaa isoo wici kara jooga jilib qof waxaa isoo wici kara jooga maxay ahayd isheeg jariiban iskaba dhaaf galmuduga dhakhaatiirta way isyaqaanaan waxaan ka codsanaynaa dadka xoolodhaqatada inay la tashadaan dhakhaatiirta hadday cudur arkaan wasaaraddana soo wargeliyaan deegaanada galmudug iyo weyba yo-aankeeyana dhaqashada hoola sida erinka gaala iyo looda